waa mahadsan tahay shirwa waa salaamaya bahda v o e da oo runtii aan ahay muxuu ahaa dadka aada u taageersan lana bilaabay shaqada maalintii la furay haddaan ka jawaabo su-aasha weydiisa haa way jirtaa haa waayahay marka madaxweyne ku-xigeenka puntland baa soo qoray oo n ku saabsan tahay warqadaasi in adiga shaqadii lagaa joojinayo ha madaxweyne ku-xigeenkaa soo qoray ha waayahay maxay tahay ujeedada amaba sababta keentay inuu warqad kusoo qoro madaxweyne ku-xigeenku ama uu ku saleeyey xilka fadhiisintiisaas madaxweyne ku-xigeenku si aad la socoto dee waxaanu nahay dawlad sagaal iyo toban sano jirtay qadiim ah constitution leh sharci iyo kala dambeyn leh awood buu uleeyahay madaxweynuhu cid kasta oo kamida dawladda uu madaxweynaha u yahay madaxweyne ku-xigeenka inay xilka ka joojiyaan walow ay shuruudo kale jiraan shuruudahaasoo noqonaya yaa awood ule inay xilka joojiyaan yaa awood ule inay xilka ka qaadaan waxaasoo dhan waxaa tilmaamaya constitutionka madaxweynuhu goor subaxii soo wacay waxaa jiray case taagnaayo xoogaa conflictiga ka dhaliyey booliiska qeybta gobolka mugaal iyo waaxda la dagaalanka argagixisada ee ciidanka booliiska dadkaasi wuxuu ahaa dhalinyaro lasoo xiray oo muddo lix maalmooda xirnaa wax eedeynana aan loo keenin wax waxaa lagu eedeynayay inay burcadeeyeen oo dariiqa istaageen oo dad mobiley wax ka furteen kadibna mobilyadii ay furteen iyo qalabkii ay wateen wax ku furteen iyo ciddii eedeyneysay midna lama keenin waxaana soo xiray waax la yidhahdo waaxa la dagaalanka argagixisada iyo mukhaadaraadka xaq bay uleeyihin inay soo qabtaan dadka noocaasa laakiin awooduma le maxkamadeyntooda iyo maxkamad horgeynteeda wax evidenisa ma ay keenin hay-adihii sharciga iyo maxkamadihiina markay yimaadeen saldhigii ay controlen way arkeen in brocesski wax ka dhiman yihiin dadkuna si sharci darraa ku xiran yihiin bay arkeen talihii saldhigaa warqad iisoo qoray talihii qeybtuna warbixintiibu ii keenay waa la sii daayey dhalinyaradaas oo saddex laba iyo toban ahaa marka hore saddex iyo toban bay ahaayeen middaa lasii daay hore loo sii daayey laakiin laba iyo tobankii kale taliyaha qeybtaa sii daayey wuxuu weydiiye madaxweynena kayskaa la socdo haa madaxweyne waa la socdaa waana si sharciga lagu sii daayey waan gartay marka muxuu
muxuu qoonsaday markaa madaxweyne ku-xigeenku kiisku saas u dhacay markaa madaxweyne waxaa u dacwooday waxaa u dacwooday waaxda la dagaalanka argagixisada iyo mukhaadaraadka waa aan shaqadooda ahayn waxaan waayo wiil yaro ama gabar kubsaday ama toorey qaatay waa waa binal code iyo procedure buu marayaa boli waa shaqo booliis ma aha argagixiso ma aha hadduu soo qabto waxay ahayd sharciga noo yaalla waxa weeyaan waxay soo qabtaan inay ordiga keenaan ku wareejiyaan caddeeyaan wax lagu soo qabtay sheegaan wixii dambi muujinayayaan ay saldhig ku wareejiyaan laakiin waxay caadaysteen in aan la sii day yidhahdeen lama sii dayn karo qofka annagu soo xirno waayahay sidaa darteed markay shuruudihii buuxin waayeen talihii qaybtu wuxuu amray in la sii daayo waana la sii daayo haddii khalad laga gala sii daynta iyo nidaam iyo system loo maray leedahay madaxweyne ku-xigeenku wuxuu amrigu siiyey inaan taliyaha qaybta oo markaa shaqo ugu maqnaa magaalo dibadda ah inaan xilka shaqada ka joojiyo muwaadinka shaqaynayaana xaq umale in shaqada laga joojiyo abaalmarin buu xaq uleeyahay hadduu khalad galana lagu ganaaxo inta la baaraya shaqada ka joojiye waxaa hagaag amar qoraal iisoo iisoo dir warqadii amarka aad kaga joojinaysay madaxweyne laam taliyaha qaybta dembi ma hayo may oral baan kugu siinayaa buu yihi amarka oralka oo afka ah deeqaad xilka kaga jooji xilka anna waxaan idhi maya institution sharciyahan madax u ahay mas-uul baanahay maaha wiil yar oo santariyaho amarka dambe raac laleeyahay maahay mas-uul weyn baanahay tarii ciidan booliisa waddan dhan baanahay oray soo gaboobay in badan shaqaynayo sharciyaraanaho booliiska iyo nidaamkiisa iyo dawladda iyo proceduradeeda yaqaan baanahay kuma shaqayn karo oral waa inaan helaa documenti bahito wixii ka yimaada raac raacle oo la dabageli karo sidaa darteed waxaan kuma shaqayn kara waxaas wuxuu yidhi adaan kaa joojinaya wax hagaag baa in sidaas warqadda kusoo saara waayahay waxaad tilmaantay in puntland ay leedahay shuruuc iyo weliba madaxweyne ku-xigeenku waxa uu xaq u leeyahay in xilka ka qaadi karayo waxaanu lahayn ayaad xagga hore waraysiga aad ku carrabaabtay hadda ma u hogaansamaysayo xilkii ma dhiibaysaa mise waxa weeyaan dariiqo kala furan maya ma oran xilka kama qaadi kara madaxweynuhu waxaan idhi sharci gaar ah qeexaya xilka qaadista iyo xilka mxuu ahaa shaqa ka joojinta iyo waxoo dhan xilal waxaa jira shuruudaa jira la raacayo waan u hogaansamay waana joojiyey shaqadii waana sugayaa jawaabteeda dambe